بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد موضوعني سيدا أخونا الشيخ علمي أو شيقي waxaan ku dhex jirnay almacaasi waatharuha sayiu wa atharuha sayi-u fi lumma waxaanu ka soo hadalnay saddex qodob kan ugu horeeyo asbaabaha raadka ay ku reebto ama inay tahay asbaabta ummadaha lagu halaago oo raadka xun ummadda ku reebto kan ugu horeeyo alkufru billaahi washirku bihi wa takdiibu alrusuli waalambiyaa ayaanu ka dhignay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo shirki iyo kufri loo sameeyo iyo rususha oo la beeniyo iyo ambiyada iyo aayaadka ilaahay kan labaad wuxuu ahaa kathratu alfasaadi wa kathratu alkhabud in fasaadka uu bato waxyaalaha ummadaha ilaahay uu ku halaago ayay ka mid tahay waxaanu ka saddexaad ka soo hadalnay inay tahay atharta iyo waxa ay ku reebto oo keeno ummadahuna inay lagu halaago inay tahay alkufru binicami illaahi caza wajal wa cadamu alqiyaami biwaajibi shukriha in nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka uu ku abaal daro waajibkii laga doonayay nicmada ilaahay uu siiyana oo ahaa inuu ka shukriyo uusan ka shukrinin waxa weeye waxaa ka mid ah markaa weli asbaabtaasaanu ku jirnaa waxaa ka mid ah mancu xaqi illaahi wa xaqi cibaadihi waxaa ka mid ah naqd alcuhuudi walmawaahiiq walicraadi can axkaami illaahi caza wajal waa waxyaalahaas oo dhan ba ka mid ah waxaa ka mid ah tatfiifu lkeyli walmiisaan xuquuqda ilaahay subxaanahu wa tacaala oo maaragtay uusan qofku la imaanin oo manciyo ou diido xaqa ilaahay uu gudan waayo iyo addoommada xaqa ay leeyihiin uu gudan waayo cuhuudda ilaahay uu la galo iyo ballamada inuusan fulinin ballamada uu maaragtay addoommada la galo iyo cuhuuddana inuusan fulin oo buriyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala axkaamtiisii ku dhaqankii diinkiisa uu ka leexdo uusan ku dhaqmin inuu sameeyo xaqa dadka ay leeyihiin khiyaano inuu ku sameeyo oo tatfiifu lkeyli walmiisaan wax la yidhaahdo uu sameeyo arrintaas waxaana tusaya xadiid sheekh naasir iddiin alalbani uu taxsiininayo ibnu maajah iyo abu nucaymna ay soo saareen xadiidkaas darajadiisu ay xasan tahay cabdullaahi ibni cumar radi allahu canhumaa ayaa nabiga ka warinayo wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo ummaddiisa la hadlaya muhaajiriintiibuu ku halqabsaday wuxuu yidhi yaa macshara almuhaajiriin khamsun khamsun ida btuliitum bihinna wa acuudu billaahi an tudrikuuhunna muhaajiriintii ayuu maarata rasuulku la hadloo yidhi shan arrimood haddii la idinku imtixaano buu yidhi ilaahay baan idinkaga magangelayaa in maaragtay waqtigaa shantaas ay dhacayaan aada gaartaane waxa weeye yacni waa waxyaalaha waa la idin yaabaa weye khatar baad ku jirta haddii laidinku imtixaano shanta marka wuu tiriyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam mid walbana cuquubada ka ratib mayso shanta arrimood waa uu noo sheegay wuxuu yidhi lam tadhar alfaaxishatu fii qowmin qatu xataa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim altaacuuna waalawjaac alatii lam takun fii aslaafihim aladiina madow wuxuu leeyahay waxyaalaha la yidhaahdo zinada alfaaxisha ummadi kuma faafto dhexdeeda ilaa ay muujistaan oo zinada ay la jahraan haddii ay zinada muujistaan ay la jahraan oo mujtamacaas dhexdiisa ay ku faafto allah wuxuu leeyahay dhexdooda waxa ku faafo cuduro ay ka mid yihiin taacuunka cudurka la yidhaahdo uu ka mid yahay cudurro aanan dadkoodii hore aslaaftoodii iyo maaragtay aabbayaashood iyo awowayaashood aanan ku dhicin inuu ilaahay ku rido subxaana wa tacaala arrintaas waxaa weeye waa zinada oo mujtamaca ku faafto yacni baa ka mid ah waxayna keentaa oy sababtaa in ay dadka ku faafto maxaa la yidhaahdaa cudurro aan la aqoonin inay ku faafaan ay dhexdooda ku bilowdaan taacuunka waxaa la yidhaahdaa asal waa nabro ka soo baxo bani aadamka jirkiisa oo u dhinto ama midkan daacun calooleedka la yidhahda ha noqdo laftiisa oo shuban intuu ku dhaco qofka uu baaba'o iyo cudurro aan la aqoonin oo aabbayaasheen iyo awowayaasheen aynan aqoonin marka runtii markii liwaadka iyo faaxishada iyo zinada mujtamacaadka ay ku badatay cudurro xunxun buu ilaahay keenay waa cudurka hadda ay dhahaan dilaaga ku sheegaan maaragtay oo aidiska la yidhaahdo oo awowayaasheen aynan garanaynin waxyaalahaasuu ilaahay ummadaha ku sallidaa weeyaan marka zinada intishaarkeedu ay faafto waxa weeye waa khatar waay intishaaru zina fi lmujtamac waxyaalaha ummadaha halaagay ka mid tahay maxaa yeelay zinadu waxay rafcisaa cafiifnimaday dhowrsanaanta ayay baabi'isaa qofka inuu dhowrsanaado ayay ka hortagtaa zinada waxaa ka mid a dhibka ay keento ikhtilaadu lansaab waxa la yidhaahda nasabku isdhex galo qof wuxuusan dhalinoo loo nisbeeyo haddii haweentii gogol dhaaf ay samayso waxay keentaa diyaac caruur aan aabba lahayn oo cid maanta kafaalo qaaday iyo waalid oo ku abtirsaday iyo midna aanan jirin bal mujtamacaadka qaarkii la takooro oo magacyo loo bixiyo inay keenta bay sabab u noqotaa waxay maaragtay sababtaa zinadu waxyaalaha waxay sababtaa in ummadaha maxaa la yidhaahdaa ay u keento akhlaaq xumo oo dhaqan xumo ay ummadda dhexdeeda ku faafto marka cuduradaasna waa ay keentaa marka sidaa darteed arrintaa intishaaru zinaa waxa weeye nebiga cudurka inuu ka dhalanayaba noo sheegay waana waxyaalaha ummadaha lagu halaagay ka mid tahay midda labaad oo maaragtay nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo shanta saxaabadiisa oo ilaahay inuu ka badbaadiyana uu sheego rabbi uga magan galay waxaa ka mid a walam yanqusu lmikyaala walmiisaana ilaa ukhiduu bisiniina wa shiddat lma-uuna wa jawri sultaani calayhim wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markay xuquuqdooda nusqaamiyaan waxa la yidhahda tatfiifu lkeyli walmiisaan ay sameeyaan markay wax beeganayaan oo suuqyada ay joogaan haddii waxay beegii ay nusqaamiyaan markay dadka kasoo beeganayaan markay dadka u beegayaan ay nusqaamiyaan markay ayagu doonanayaanna ay soo kamishaan miisaankana sidoo kaleeto aysan cadaalad ka samaynin oo isagoo aanan miisaanku raajix noqonin ay dadka xaqoodii sidaas ay ku nusqaamiyaan arrintaas waa xagga mucaamalaadkii wey mucaamalada iyo tijaarada dadka dhexdeeda amaanada khiyaanadeedii lala yimaado khiyaana waxaa la yidhahda waa alkhiyaana oo ammaanada la khiyaano wey ama beecii khiyaano lagu sameeyo wey arrintaas haddii ay dhacdo allah wuxuu leeyahay waxaa ka ratibmo wax la yidhaahdo abaaro ayaa ka ratibmo ilaa ukhiduu bisiniin ilaahay ummaddaas abaar buu ku ridaa faqri baa lagu ridaa mirahaanan usoo bixin waxa weeye shiddat lma-uuna waa faqrigii wey nafaqadaa ku yaraata weeyaan waxaa kaloo lagu sallidaa dad madax oo maaragtay jaa-iriin ah oo aanan cadaalad u samaynin ayaa ummaddaas lagu sallidaa saasuu nabiyullaahi maxamed leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka tadfiifu lkeyli walmiisaan sidaad ogtihiin waxa weeyaan ummado badan buu ilaahay ku halaagay bal waxa weeye rasuul buu usoo diray nabiyullaahi shucayb oo qowmkiisa kula hadli jiray oo oran jiray wayaa qowmi awfi lmikyaala walmiisaan walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum walaa tachuu fi lardi mufsidiin waa ifsaad fi lardi wey xaqa dadka bani aadamka oo la nusqaamiyo waa ifsaad fi lardi wey ilaa markii ay ka joogsan waayeen ilaahay ou halaago ou baabi'iyey qowmi shucayb ay sidaa ku baabi'een allah wuxuu ku tilmaamay inay leeyihiin dadka noocaas oo kale ihi halaag inay leeyihiin waa dadku ilaahay ku tilmaamay suuraddan suurat almutafifiin awaa'ilkeeda qeybta hore uu rabbi ku sheegay weylun lilmutafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuhuuna liyowmin cadiim yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin intaasuu ilaahay iskugu daray subxaanahu wa tacaala halaag baa waxaa iskale dadka xaqa dadka nusqaamiyo tijaaro kastoo aada gashay haddaad dadka khiyaano ku samayso oo xaqooda aa nusqaamiso waa la mid waa tatfiif wey ma ahan beega iyo miisaanka oo keliya wax kasta kulligii oo mucaamalo oo khiyaano aad ku samayso waa soo gelaysaa weeyaan dadkaas halaag bay leeyihiin markay ayaga xaqa doonayaan way soo kaamil yeeshaano way dhammaystirtaan marka ay dadka xaqooda inay siiyaan rabaana waa ay nusqaamiyaan markaasuu maaragtay allah yidhi subxaanahu watacaala alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuhuuna liyowmin cadiim dad malaynayo in maalin weyn loo soo saari doono qiyaamo la yidhaahdaa miyaynan dadkaasi ahayn waa sidee wey yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin miyaynan xusuusnayn maalin qiyaamo la yidhaahdo oo rabbigooda ay hortegi doonaan taa miyaynan garanaynin weeyaan marka waxa weeyaan arrintaas way sababtaa oo faqri bay keentaa ummaddeennana way ku dhaqmi jireen waad ogtihiin yacni maaragtay caanihii markay dadku gadanayaan way barxaan oo biyey ku daraan waa khaldaan ay ka buuxiyaan waxay samayn jireen maxaa la yidhaahdaa maaragtay miisaanka isagoonan carabkii meeshii la rabay gaarin cadliga ahaa buu ka tuuraa durbadiiba wuxuu sameynayaa koombadii wax ku beegayay suuskii iyo maruu warqado dhexgeliye iyo maruu dabada ka jukeeyo oo kor u qaado oo si oo xaqdadeed u dhaco iyo wax lamid a yacni waxyaalahaasoo maaragtay qunjuraafka ah oo xunxunkaabay samayn jireen ummadaha waa lagu halaaga waxyaalaha ilaahay ummadaha u madaxda jaa-iriinta ugu salladay ka mid tahay jaa-iriinta dadka jowrka sameeya cadaalad darrada ayay ka mid tahay iyo faqrigaba iyo abaaraha arrimaha keena bay ka mid tahay wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wassalaam xadiidkiisa isagoo sii wato qodobka saddexaad walam yamnacuu zakaata amwaalihim ilaa municuu lqatra min asamaa walowla albahaa'imu lam yuntaruu walowla albahaa'imu lam yumtaruu wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wassalaam zakadooda ma gutaan oo ma diidaan inay zakada xaqeedii la baxaan xoolaha xaqii lagu lahaa inay ka bixiyaan ma diidaan ilaa hadday diidaan roobka ilaahay ka manciyaa roobkau rabbi reebtaa haddaynan xoolaha bahaa-imta aynan jiri lahayn marna loomaba di'iyeenba inta da-ayso ilaahay wuxuu ku siiyaa xoolahaas aan wax dembiya kasbanin ayuu rabbi ku siiyaa marka zakada inta baxsataahi dadku waa ay yaryihiin dadka weliba khaasatan markay yacni qofku markuu dirham u kordho yacni maaragtay yacni idaa zaada dirhamun zaada alhawaa baa la yidhaahdaa shilin markuu u kordho waxa waa inuu wax bixiyan oo kusii adkaanaysa hawadiisa maaragtay badanayso marka waxyaalaha ilaahay ummadaha uu ku halaago ayay ka mid tahay zakada oo la manciyo dadka reebaadiyaha ahi intooda badan yacni ilaa ilaa ilaahay qof uga naxariista mooye geela zakada kama bixiyaan yacni maaragtay xoolaha kale kama bixiyaan dadka reer magaalka sidoo kaleeta ma dhiibaan waxyaalaha marka abaaraha keeno roobka inuu daaho ama la waayo ama maaragtay aan wax macnala loo soo dejinin ayuu ka mid yahay waxyaalahaasna waa waxa ay ku halaagsamaan maxaa yeele ummadda markii roobka laga ceshto waxaad ogtihiin wax u dhiman male beled iyo baadiyaba waa faqri iyo abaar iyo shido ayaa dadka qabanaya weyaan wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wassalaam walam yanquduu cahd allahi wa cahda rasuulihi sala allahu alayh wali wasalam ilaa sallata allahu calayhim caduwa caduwan min gayrihim fa akhaduu bacda maa kaana fii aydiihim wuxuu leeyahay qodobka afraad nabigeenna calayhi salaatu wassalaam ballanta ilaahay ay la galeen dadkii ma buriyaanoo kama baxaan ballanta nebiyulaahi moxamed lala galay calayhi salaatu wassalaam kama baxaan ilaa haddii ay ballanka ka baxaan waxaa lagu sallidaa cadow aan ayaga ahayn baa ilaahay ku sallidaa subxaanahu wa tacaala markaasuu wax alla wixii gacantooda ku jiray ayuu qaataa marka dadkan yacni gaalada iyo cadowga ka weyn iyo shidada lagu sallidayo waxaa ugu weyn cuhuudda ilaahay lala galay oon la fulinin maxaa yeele meel kalean ka raadinaa markay dhibaataduna qabsato meelo kalean u doonnaa dadka hebela iyo cid hebel iyo reer hebel iyo baanu nidhaahnaa iyo nin hebel baa la yimid laakiin nafteenna dib uguma noqono wa waxaa keenayo cuhuudda ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dadka uu ka qaadayo diinka uu kula ballamay ku toosnaanshaha caqiidadii iyo maaragtay dariiqii saxda ahaa dhaqankii wanaagsanaa iyo akhlaaqdii dayibka ahayd iyo camalkii saalixa ahaa nala ka doonayay ayaanu ballantaasaanu ka baxnay diinka markay dadka ummadda ay ka baxaanna allah cadow buu ku sallidaa cadaawahan kuu yimaada iyo gaalada kuu timaada iyo dhibka kugu dhacayo waxa weeye waa waxaan anagu kasbanay un weeyaan waxa weeye naqdulcahdi ballamadii allah iyo rasuulkiisa lala galay oo la buriyey siday ahayd aan loo gudanin ayaa sababayso oo arrinkaasoo kaleeto ilaahay ummadaha uu ku baabi'iya cadow maalintuu ku qabsadana waxa weye dee cadow naxariis kuu geli maayo naxariis kuu geli maayo weeyaan qodobka shanaad nabiy llaahi moxamed wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam wamaa lam taxkum a'immatuhum bikitaabi illahi caza wajal wayatakhayaru bima fiima anzala allah ilaa jacala allahu ba'sahum baynahum kitaabka ilaahay iskuma xukumaan oo ayagu kuma dhaqmaan maxaa yeele kitaabka lagu dhaqmayo xukumka ilaahay lagu dhaqmaa annagay dan noo tahay dadka muslimiinta dan uu tahay kitaabka ilaahay kuma dhaqmaan oo ma dooraan oo kamana hormariyaan wax walba kulligii allah wixii uu soo dejiyey kama hormariyaan macnaa maba sameeyaan wey haddayna arrintaas samayninna allah wuxuu leeyahay ilaa jacala allahu ba'sahum baynahum dhexdooda ayuu maaragtay dagaalkooda yeelaa qitaalka iyo dagaalka ayagu dhexdooda yeelaa isdilka marka dadka iyagu isdilayaan muslimiinta islaynayaan soomaalidu islayso waxay ka timid cadamu taxkiimi bikitaab illaahi wa sunnati nabiyi sala allau alay wasalam ilaahay kitaabkiisa oon lagu dhaqmin sunnada nabigoona lagu dhaqmin salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayay ka imaaneysaa waxaa weeye mar alla markii kitaabka ilaahay ku dhaqankiisa laga tago fardi fardi in loogu dhaqmo qoys qoys loogu dhaqmo ummad ummad loogu dhaqmo xukuuma iyo shacab ay ku dhaqmaan laga tago waxa weeye oon sidaa la samaynin ilaahay annagu quluubteena isku garaacaa qalbigeenna marka isnacaanna dadku waa isdilayaan waa isbaabi'inayaan weeyaan marka alxukmu bimaa anzala allah alla wixii uu maaragtay soo dejiyey in laysku xukumo waxa weeye yacni ma ahan xukuumaadka keliya inaanu fiirine waa in lagu dhaqmo maaragtay maxaa la yidhaahdaa qofka inuu asaga ku dhaqmo fardi ahaan ugu dhaqmo baa laga doonaya xukuumada sida looga rabo baa shacabkana looga rabaa inay kitaabka ilaahay ku dhaqmaan oo awaamirta ilaahay ay ku dhaqmaan ay taasaa la rabaa a'imadii marka aanan kitaabka ku xukumin ummadda diinka u horseedin waxay sababeen markii ilaahay kitaabkiisii laga leexday qawaaniin bani aadamka uu samaystayna loo leexday inuu ilaahay dhexdeenna isku kaayo diro oo ummadeennii ay islayso kayaankii iyo jiritaankii ummadnimona u baaba-o ayay gaarsiisay weeyaan marka asbaabahaas aan soo sheegnay ee shantaa qodob ah waxa weeye kulli markaa fiiriso ummaddeenna waa ku sifaysan tahay ummaddeenna waa ku tilmaaman tahay waxyaalahaana ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa inuusan dulminin ayay tusaysaa walaakina annaasa anfusahum yadlimuun in allaha laa yadlimu nnaasa shay-a walaakina annaasa anfusahum yadlimuun allah dadka waxna ma dulmiyo ayaga ayaa dadka naftooda dulmiyo marka arrinkaas waxyaalahana loo soo sheegay inaynu ka bari noqonno inaynu ka bari noqonno xunxunka waxa cagsigoodo nala amrayo wanaagga ahna inaynu la imaano waxyaalaha aan ku badbaadayna bay ka mid tahay weeyaan waxaa ka mid ah asbaabaha ilaahay ummadaha uu ku halaago altanaafusu fi ddunya waalragbatu fiiha waalmubaalagatu calayha adduunka lagu tartamo adduunyada lagu tartamo ayaa ka mid ah tartanka tanaafuska adduunka lagu sameynayo oo aan dhanka khayrka loo tartamin yacni maaragtay qof walbaaba seebaad kursi ku heshaa seebaa xoolo ku urursataa seebaad adduunka wax ku yeelataa xalaal iyo xaaraan midna uusan eegin waxa weeye waxyaalaha ummadaha ilaahay uu ku halaago weeyaan arrintaasna waxaa tusayo nabiyullaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam ayaa noo sheegay xadiid imaamu albukhaari imaamu muslim ay warinayeen xadiidu camr ibni cawf ayay alansaari radia allahu canhu ayaa wuxuu leeyahay ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam bacatha abaa cubaydata bna aljaraax ila albaxrayn yaati bijizyatiha nabigaa wuxuu diray abu cubayda camr ibna aljaraax saxaabigaas oo min casharati lmubashariina biljanna ka mid ahaa tobankii jannada loogu bishaareeyey ka mid ahaa ayuu baxrayn u diray si jizyadii oo uga soo qaado ahlu kitaabkii meesha deganaa markaasay xooli xoola buu keenay jizyadii buu la yimid oo madiino kusoo noqday maaragtay abu cubayda markaasay fa samicat alansaaru biquduumi abi cubayda abu cubayda inuu yimid ba ansaar maqashay markaasay fa waafuu salaata alfajri maca rasuuli illahi sal alla alay wasalam yacni abu cubayda inuu xoolo keenay baa maaragtay waxaa maqleen saxaabadii baa maqlay ridwaan ullaahi calayhim ayaa ansaartii u badnaabaa maqlay markaasay salaada fajarkii ay masaajkii soo buuxiyeen oo nabiga la soo tukadeen calayhi salaatu wasalaam falamaa sallaa rasuulu llahi sal alla alay wasalam insaraf markuu nabiga salaadii tukaday ayuu dhankooda u jeestay markaasay fa tacaraduu lahu qof walbaaba nebigu istusay yacni maaragtay inuu joogo ayuu maaragtay istusayaa iyo qofba qofka kale iska muujinaya markay ismuujiyeenoo sidaa usoo baxeen nabiga waa gartay caleyhi salaatu wasalaam dadkan qaarkood aan salaad subax imaan jirin oo meeshii dhoobtay oo halkan yimid waxay u yimaadeen buu gartay markaasuu tabasama rasuulu llahi sala alla alay wasalam ya- xaytu ra'aahum markii ou arkay buu nabigu dhoolla caddeeyey oo ku qoslay markaasuu wuxuu ku yidhi yacni hadal buu ku yidhi adunukum samictum ana abaa cubaydata qadima bishayin min albaxrayn waxaan malaynayaa inaad maqasheen abuu cubayda xoolo ka keenay baxrayn inaad maqasheen sidaa darteed baa maanta u timaadeen ama a isku kay tusaysaan weeyaan markaasay dheheen ajal yaa rasuul allahi bay been ma ayna sheegin haabay yidhaahda waa run abuu cubaydaan maqalna saasaa masaajka u nimid maanaa xooladoon baan ahayn wey nabiga markaas wuxuu ku yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayhi fa abshiruu wa amiluu maa yasurukum fawallaahi ma alfaqru akhsha calaykum walaakin akhsha calaykum an tubsida addunya kamaa busidat calaa man kaana qablakum fatunaafisuuha kamaa tanaafasuuha fatahlikakum kamaa ahlakatum wuxuu yidhi bishaaraysta buu yidhi khayr oo dhan iyo wax idin farax geliyana iyo didiilaysta buu yidhi ilaahay baan ku dhaartaye faqri idinkaga baqi maayo in faqri aada u baaba'daan haddaad tihiin ummatu moxamed idinkagama baqayo laakiin maxaa idinkaga baqi walaakin akhsha calaykum an tubsada addunya kamaa busitat calaa man kaana qablakum waxaan ka baqayaa walaakin akhsha waxaan ka cabsanayaa an tubsada addunya calaykum adduunka in laidiin fa maaragtay la idiin fidiyo la idiin barwaaqeeyo la idiin nicmeeyo sidii ummadihii hore loogu fidiyey oo loo barwaaqeeyey marka nicmadaa laidin siiyana fa tunaafisuuha aada ku tartantaan kamaa tanaafasuu sida dadkii hore u tartameen ee adduun raadis ay ugu tartameen markaana fatahlikakum ay idin halaagto kamaa ahlakatum ummadihii hore say u halaagtay ummado badan baa adduunye jacayl halaagay idinkana inuu adduunye jacayl idin halaago ayaan ka cabsanayaa buu yidhi marka tanaafuska atanaafus oo tartanka lagu tartama adduunka oo xaqdarro lagu tartamaahi waxyaalaha umadaha ummadaha halaagay ka mid tahay waad arkaysaan bele oo dhan waxay ka timaadaa xukunka yaa maaragtay tartankiisa kursiga yaa ku fadhiisanayo yacni qofku wuxuu u dagaalamayaa aada madaxweyne noqotid aada wasiirnimo heshid aada maaragtay baarlamaan ka mid noqotid waxa maqsadko idilna waa xoolo doon wa aada xoolo ku heshid wey adduuniya aa ku gaartid wey magac aa ku gaartid hebel ha lagu yiraahdo iyo wax lamid ahay dadku u tartamaan waxyaalaha keeno marka xasadka iyo maaragtay marka dambe qalbiga u isnaco marka dambe la dagaalamo waxyaalaha keena bay ka mid tahay ummaddu isbaabi'iyaan marka arrintaas ummado badan baa lagu halaagay siduu rasuulku noo sheegay calayhi salaatu wasalaam fatuhlikakum fatahlikakum kamaa ahlakatum inay idin halaagto sidii ummadihii hore ay u halaagtay waa lagu halaagsamaa tanaafuska adduunyada lagu tartamayo oo maaragtay de halaag nooma harin hadda waa ujeedaan uma soomaaliya waxa baaba-shay labaatan kaa sano maxaa lagu tartamayay yacni tanaafus fi dunya we adduun keliya nin walba xoolo inuu bakaar ku shubto oo bunuugta ou buuxsado madax ha lagu yiraahdo hebel adduunya doon way waxa lagu baaba-ay ilaa umadnimadeena ay baaba-day oo shadara madar aan kala noqono meel walba adduunka ummadda ay kala joogto ku tabaalaysan yihiin oo dhibaato ay ku qabaan waa ujeedaan qaar barakacayoo maaragtay qaxootiyada ku ah ama magaalo magaalooyinka duleedyadooda ama dowladaha dariska ah ku ah ama dibadaha kale u qaxay ood ogtihiina meel walba daadsan waxa keena waxa weeye asalka waa tanaafus fi dunya adduunkaasoo lagu tartamay saldadii iyo xugumkii raadintiisii oo xoolodoon asalkuna uu yahay taa iyo adiga keliya wax noqo ayaa keentay weeyaan xadiid kaleo imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaya xadiidu cabdilahi bn cabdillahi bni camr bni caas radi allahu canhuma wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabigeennaa wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa futixat calaykum farisu waruum ayu qowmin antum haddii faris iyo ruum laydiin furo oo faris iyo ruum dee laba xadaaro oo waaweyn ay ahaayeen laba imberatoriyo waaweyn oo waqtigaa jirtay baynamaa waqtiga carabtu ay ahayd dad jaahiliina oo waxba aan aqoonin ay ahaayeen diinka aysan haysanin ayagu ay xadaaro qadiima lahaayeen haddii laydiin furay idinka carabtaa ka warramuu yidhi islaamnimada darteed aa u furataan markaasaa cabdiraxmaan ibni cawfa wuxuu yidhi markii seebo xaalkiina noqon markuu yidhi nabiga caleyhi salaatu wasalaam ba cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu yidhi naquulu kamaa amarana allahu sidau rabbina faray ayaanu oranaynaa oo maarata xaalkeenu noqonaya markaasuu nabigu yidhi awa gayra dalika war amaa wax kala dhacaan oysan sidaa amarka ilaahay eednan fulinin markaasuu wixii dhacaya buu sheegay waxaa weeye tatanaafasuun xoolahaas markaa heshaan mulkidaas la idin siiyo waad maaragtay tartamaysaan xoolihii adduunkii baad ku tartamaysaan uma tataxasaduun kabacdina waad isxastaysaan uma tatadaabaruun wa dhabarkaad isku jeedinaysaanoo mid mid kala fiirin karaahi ma leh uma tatabaqaduun waad isnacaysaan oo isku caroonaysaan halkaasaad gaari doontaan weeyaan marka yacni allah subxaana wa tacaala yani sunnadiisa bay ka mid tahay markii ummadda nicmo ilaahay uu siiyo inay ku qooqaan oo tanaafus ay sameeyaan markay tartamaanna inay isnacaan oo quluubtooda laisku diro kabacdina ay maaragtay dhiigooda ay qofba qofka kale u banaysto arrimahaas baa ka mid a marka tanaafus fi dunyaa waxa ummadaha halaaga bay ka mid tahay waxaa ka mid ah waxyaalaha ilaahay ummadaha uu ku halaago aldulmu washuxu dulmiga iyo bukhliga waxa la yidhaahdo waa min asbaabi halaaki lumam ummadaha waxa lagu halaago ayay ka mid tahay dulmiga dulmiga shay sahlan ma aha waxyaalaha dadka baabi-iya bay ka mid tahay cadaalad darada qofka aada dulmiso waxa weeye ummadaha waxay ku baaba-aan bay ka mid tahay wakadalika bukhliga shayga la yidhaha ashux waa bu bukhliga bakhiltinimada keeda xun isagana waxa dadka baabi-iya buu ka mid yahay laanna nabiyullaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay xadiid imaamu muslim imaamu axmed ay warinaan xadiidi jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhuma wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala alla alay wasalam nabigeenna wuxuu yidhi ittaqu dulma fa ina adulma dulumaatun yowma alqiyaama war dulmiga iska ilaaliya maxaa yeelay qiyaamaha mugdiyaal buu noqonaya mugdi buu qofka ku dhex noolaanaya mugdi qof ku jiro ayuu noqonayaa wey dulm dulumaad buu kuu horsadaa adiga iyo nuur iyo iftiin is arki maysaan haddii aad daalim tahay oo khalqiga ilaahay aada dulmayso haddana wuxuu raaciyey shuxigoo yidhi wattaqu shuxa fa ina ashuxa ahlaka man kaana qablakum war shuxiga waxaa la yidhahda bakhiltinimada weeye ayana ka dhowrsado iska ilaaliya maxaa yeelay shuxiga iyo bakhiltinimada dadkii idinka idinka horreeyey ayuu asna halaagay muxuu ku xambaaray wuxuu leeyahay xamalahum calaa an yasfikuu dimaa'ahum wastaxalluu maxaarimahum bakhiltinimadii waxay gaarsiisay dhiigoodii inay daadiyaan oo ay maxaarimtoodii waxyaalihii rabbi uu ka xarimay inay banaystaan buu gaarsiiye weeyaan yacni markaadan cid kale waxba u ogoleyn shuxiga waa taa wey cid kaleod waxba ogashahay ma jira aniga unbaa wax walba inaan noqdo doonaya shuxigaasi iyo bakiiltinimadu hadday tahay maalkoo lagu bakiilo hadday tahay maaragtay cilmigoo lagu bakiilo hadday tahay nafta oo lagu bakiilo bukhliga waa iska tiro badan yahay wuxuu sababaa ummaduhu inay halaagsamaan ayuu sababaa maxaa yeelay markaad aniga mooye cid kale yeeyan waxba noqon arrintaadu ay tahay oo wax walba kulligii adiga inaad jamciso aad doonayso nin walbaaba uu rabo asagu inuu keligii noqdo waa la isnacayaa uma dhiiggaa nin walbaba uu banaysanaya qoloba qolka qolada kale ayay dhiiggeeda banaysanaysaa weeyaan markaana markuu banaysto wax ilaahay kaa xarimay ayaad banaysatay dhiig muslimoo kaa xaaraamaha baad daadinaysaa cirdi kaa xaaraamaha baad ku xadgudbaysaayo kufsi iyo wax lamida baad samaynaysaa yacni dulumaadkaas iyo dhibaatadaas iyou la imaanaya dulmigana dulmu lcibaad wax sahlan ma aha qofka oo maaragtay la dulmiyo oo wuxuusan ahayn lagu sheego waa dulmi wey xoolihiisaoo la qaato waa dulmi wey naftiisa oo dhib la gaarsiiyo iyo maaragtay cirdigiisa waa dulmi weeyaan dulmigana sidaad ogtihiin ilaahay subxaana wa tacaala naftiisa uma ogola iska daa khalqigiise asagaa naftiisa ka xarimay xadiidu qudsigii oo imaamu muslim fii saxiixii uu ku warinaayo waxa weeyaan xadiidu abi darin nabigeenna wuxuu leeyahay yaa cibaadii inii xaramtu adulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu naftiisa u diiday annagana waa noo diiday addoommadaydiiow dulmigii baan nafteyda ka xarimay idinka dhexdiinana xaaraan baan ka dhigaye hays dulminina buu leeyahay allah subxaana wa tacaala marka dulmiga waxyaalaha dadka ummadaha halaaga bay ka mid tahay dadka waxaad arkaysaa dadkii markii ummaddu madax u noqoto aysan cadaalad u samaynin oo jawr uu sameeyo eex uu sameeyo oo kursigii iyo dadkiisii iyo aqribadiisii iyo asaga wuxuu jecel yahay keliya uu keensado wixii xaq u lahaa uu dadkii ka manciyo xoolahoodii ou dadka la wareego asaga keliya ou noolaado markuu isku dayahay waxa weeye dadka madluumiinta ahi waxay leeyihin dulmigaada dulmi baa la sameeyay aadna soo dhacso xaqaagii wuu dagaalamaya waa jabhadeynaya waa la isdagaalami kabacdina waa tan waxa soomaaliya kharibay wey markii cadaalad daradii lagu sameeyey xukumkii ilaahay laga tegey jabhadaa ku bilowday oo dulmi baa iska qaadayna oranayo wahaakadaa waa dagaalameen dowladnimadoodii baa meesha ku baaba'day ummadaha waxyaalaha uu ilaahay ku halaago ayay maaragtay ka mid yahay dulmiga iyo shuxiga oo ka mid yahay weeyaan waxaad ogtihi sheekh lislaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu yidhaahdaa yani markuu ka hadlaya dadka cadaaladda iyo maaragtay iyo dulmiga wuxuu yidhahdaa dowlatu dowlatu alcadli taduumu wain kaanat kaafira dowladda markay cadaalad samayso oo dadkeeda ay cadaalad u samaynayso oo qofka maaragtay yani axad kastoo shacabkeeda ka mid ihi cadliga iyo racyadii ay u samayso xataa hadday gaalo tahay way laazima way daa'imaysaa bisabab alcadli cadaaladda ay samayso iyadoo kufri ku jirto ayaa dowladnimadeeda inay u jirta la arkaa wuxuu yidhi wa dowlatu dulmi laa taduumu wain kaanat muslima yacni boqolkiiba boqol hadday muslimiin yihiin laakiin haddana ay joor samaynayaan eex ay samaynayaan dulmi ay ummadda ku samaynayaan ayadana ma daa'imto dowladdaas oo kale waa baaba'daa ilaahu boqolkiiba boqol muslimad ha noqoto marka cadliga waa shay weyn wey dulmigana waa shay ummadaha baaba'sho ayuu ka mid yahay dowlad baaba'do ama mucaarada ku kacdo oo amnigeeda ilaahay ka qaado ma jirto ilaa waxa weeye sabab ayay leedahay oo ka mid yahay asbaabtaasi dulmiga iyo shuxiga iyo maaragtay qof walbaaba keligii inuu wax noqdo ay ka mid tahay weeyaan shuxiga waa taa inuu ummadaha halaago xadiidkaas wuu noogu sheegay xadiid kaleo abu daawuud iyo xaakim ay warinayaan xadiidu maaragtay cabdullaahi bni camr bni caas radi allahu canhuma wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam iyaakuma shuxa war iska ilaaliya idinka iyo shuxigaan idinkala digi iska jira buu yidhi fa inamaa halaka man kaana qablakum bishuxi allah wuxuu halaagay dadkii idinka idinka horreeyey shuxligu shuxiga oo bakhiltinimada ah ayuu ku halaagay oo ku baaba'shay markaasuu wuxuu yidhi shaxiixnimadii oo aniga keliya aan waxyeesho dadka keyrkeena ha baaba'aan baa shaxiixnimada la yidhaahdaa wuxuu leeyahay rasuulku amarahum bilbukli fa bakhiluu bakhiltinimo ayuu faray markaasay bukhli la yimaadeen xoolahoodii iyo cilmigoodii iyo caqligoodii awooddoodii ayay ummaddii ka bakhiileen maxaa yeeley shuxigii baa faray weeyaan wa amarahum bilqatiica fa qatacuu wuxuu amray yacni shuxigii inay qaraabadoodii gooyaan markaasay qaraabadooda maaragtay ay noqdeen qaaticu raxim ayuu qofkii noqday raximkoodii bay gooyeen wa amarahum bilfujuuri fa fajaruu faajirnimo falay ayuu faray oo ah macsi ilaahay inay ku sameeyaan maadaama isaga wax walba inuu la gooni noqdo rabo inuu fujuur sameeyo yacni fuxshibuu sameeyey zinow banaystay wuxuu banaystay fisqigii wuxuu banaystay kadibkii wuxuu banaystay dhaartii beenta ahayd iyo wixii lamid ah fujuur oo dhan buu la yimid markaasay faja- fa- faajiriin noqdeen marka shayga la yidhahdo shuxiga waxa weye ummaduhu baaba'shaa sida dulmigaba ummadaha u baabi'iyo marka wax alla wixii dulmi ah iyo inuu qofku keligii noolaado ummadda kalena baaba'do xasadnimada noocaasihi inuu qofku ka fogaado baa la rabaa mujtamacuna uu ka fogaado si ummaddaasi ay u badbaado weeyaan waxaa ka mid ah asbaabta ilaahay uu ummadaha ku halaago kathratu tacaamulu biriba inay ummaddu ribada ku mucaamalooto haddii ribada la isticmaalo oo dadku muraabiin ay noqdaan waxyaalaha rabbi uu ku halaagay ka mid tahay weeyaan inaad ribo ku shaqaysato yacni waxa weye waxyaalaha lagu halaaga ayay ka mid tahay ribadu waxay bilaadda ayay kharibtaa addoommada ayay halaagtaa waxay sabab u noqotaa carada alle subxaanahu wa tacaala ayay sabab u noqotaa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka aayado aada u tiro badanuu noogu sheegay ribadu inay xaaraam tahay qofka markuu qiyaamo ka soo baxay qabrigiisa sidii wax waalan oo jinni ou qof uu jinni daraandaray jinni maray oo kale ayuu usoo baxaa siduu rabbi leeyahay in aladiina yaakuluuna ariba laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shaytaanu min almas sidii qof shaydaan oo ku dhacayo waalan camal ayuu qabrigiisa uga soo baxaa weeyaan sababtuna waa maxay ribada ay cunaan allah markaasuu yidhi dalika biannahum qaaluu inama albaycu midlu riba waxay yidhaahdeen beeca iyo ribada wax u dhexeeya lama arko ribadana waa maarata dadka oo dhiigooda aada miirato xoogaa lacag intaad hesha meel la fadhiisato dadka xoolahoodii aad daldalato adoona wax dhiido aad bixiso la arag aada cunto baa la yidhaahdaa xaq darra aa ku cunto marka waxay yidhaahdeen beecii iyo maarata ribadu waa isku mid wax farqiga udhexeeya mal ribadu beeca unbay la mid tahay markaasuu allah ku beeniyoo yidhi wa axalla allahu lbayca wa xarama alriba isku mid ma aha ilaahay beeca waa xalaaleeyey in labada qofood ay wax kala bedeshaan inay deyn kala qaataan oo beec ay deyn ku kala gataan ayagoo aanan ziyaado isi saaraynin ilaahay waa u baneeyey laakiin ribada ilahay waa u xarimay subxaana wa tacaala marka aayadahaas way dheer yihiin ilaa ilaahay uu tilmaamoo yidhi yamxaqu allahu riba wa yurbi sadaqaat ilaahay ribada barakaduu ka qaadaa waa tirtiraa saaxibkeedana faqri baa u dambeeya oo ribada uu la yimaado yacni inuu faqri ku dhaco ayaa u dambayso ilaa aayadaha ugu dambeeya uu rabbi yihi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi warasuulih fain tubtum falakum wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun ayaga magaciibu magacii mu'miniinta u ilaahay kula hadla markuu ribada xumideeda soo sheegay inay xaaraam tahay haddaa mu'miniintii tihiin iska ilaaliya ribada ilaahayna ka baqa ribadana haku ha ku mucaamaloonina haddaad dad mu'miniina tihiin oo iimaanka aada run ku sheegaysaan haddaydnan sidaa yeelin oodnan ka harin ribadaasi waxaad ogaataan allahi rasuulkiisa inay idinla dagaalamayaan fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulih yacni gaariga haddaad ribo kusoo qaadato guriga ribo ku qaadato kaash ahaan aada ribo u qaadato wax wax alla waxaad ribo ku qaadato ilaahay qof oo la dagaalamay inaad tahay ogow haddii aad mucaamala samaynayso alaakhidu walmucti labada waa isku mid wey kan ribada qaadanayo iyo midka maaragtay siinayo waxa weeye iyo maaragtay kan shaahidka ahe qorayo iyo midka maaragtay maxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhahdaa shaahidka markhaatiga iyo midka qorayo kaatibka ah intaba waxa weye waa wada malcuuniin wey maaragtay waa la lacnaday marka ribada waxaa weeye ummadaha dadka waxyaalaha uu ilaahay ku halaago ayay ka mid tahay diimihii horo idilna ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku xarimay waa ka waa ku xarimay yacni aladyaan asamaawiya oo kitaabka qur-aanka ka horreeyey ribada ilaahay waa uu ku reebay waana uu ku xarimay weeyaan markuu ilaahay ka hadlay yuhuuda fabidulmin min aladiina haaduu xaramna calayhim طayibaatin uxilat lahum wabisadihim can sabiili اllahi kahiira waahdihim alriba waqad nuhuu canhu waaklihim amwaal annaasi bilbatil waactadna lilkaafiriina cadaaban aliima allah sidaasuu leeyahay subxaana wa tacala fi suurati nisa yacni dulmi dartii ay la yimaadeen ayuu rabbi tayibaadkii iyo waxi wanaagsanaa uga xarimay reer bani israa'iil iyo xaqa ay dadka ka jeediyaan in badan ee dadka ay maarata jidka ilaahay ay ka jeediyaan iyo qaadashada ribada ay qaataan ayadoo laga reebay ribada qaadashadeeda iyo dadka xoolahooda oo ay maaragtay baatil ku cunaan arrimahaasoo idil ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka xarimay weeyaan marka ribadu waa muxaram nooc kastoo ay tahay haddii ay tahay ribadaasi ribalfadli ribada la yidhaahdo ama riba nasii'a nooca kaleeto riba nasii'a la yidhaahdo labadaba waa muxaram wey ribalfadli waxa weeye laba shay dahab iyo dahab dollar iyo dollar shilin iyo shilin isku mid ah ayaad kala gadaysaa markaasaad dheer kala dheeraysanaysaa ayagoo kala badan baad qaadan waa muxaram weeyaan waxaa sidoo kale riba nasii'a la yidhaahdaa inaad maaragtay qof intaad dayn siiso aad tiraahdo yacni muddadaas qaado ii soo celi ayadoo intaa ay la jirto boqol baan ku siiyey boqol iyo labaatan sanadkaas ama dhowr bilood kadib ii soo celi dayntaa aad inta siiso iyadoo dheeriya aad ka sugayso muddadaasna riba nasii'a baa la yidhaahdaa oo dib u dhigtay labada noocba waa muxaram wey waxay sabab u noqotaa yacni ciqaabka ilaahay inuu dadka ku dego ayay sabab u noqotaa sida maarata xadiidka imaam axmed uu warinaayo sheekh naasirna uu taxsiininayo xasan ka dhigaayo fi saxiixi aljaamic xadiid ibni mascuudin radi allahu canhu xadiidka cabdullahi ibni mascuud wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sal alay wasalam nabigeenna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam maa dahara fi qowmin alriba wazina ilaa axalluu bianfusihim ciqaab allahi caza wajal dad dhexdooda kuma daahirto kuma muuqato oo dhexdooda kuma faafto ribada iyo zinada labadaa kuma faafaan ilaa hadday dhexdooda muuqatahi oo ribada ay ku mucaamaloodaan zinadii ay la yimaadaan axalluu bianfusihim ciqaab allahi caza wajal naftooda ayay waxay ku dejiyeen cuquubadii ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabkiisabay raada uga noqdeen inuu ilaahay ciqaabo subxaana wa tacaala marka asbaabu halaaki lumam yacni wax sahlan ma aha waa ummadaha waxa lagu halaago waa wax aada iyo aada u tiro badan weeyaan waxaa ka mid a ilaahay waxyaalaha uu ku halaago oo asbaabta ummadaha lagu halaago macaasida ka mid ihi waxaa weeye altaqsiiru fi waajibi اlamri bilmacruuf wannahyi cani lmunkar dadka oo ka tago laga tago ummadda oo aan macruufka isfarin oo munkarkana aan iska reebin waxyaalaha ummadaha lagu halaagay ka mid tahay waxaa la rabaa ummad kasta kulligeed inay dad saalixiin ay ku dhex jiraan oo markay fasaadka ay sameeyaan u istaago fasaadka ka reebo macruufka ay ka gaabiyeen faroo yidhaahdo war waxaan la imaada haddii aan alamru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar aanan loo istaagin waxyaalaha ilaahay ummadaha uu ku halaago ama lacnada ilaahay ay ka ritimato ayay ka mid tahay reer bani israa'iil allah markuu ka warramayay wuxuu yidhi lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daa'uuda wa ciisa bni maryam dalika bimaa casow wa kaanuu yactaduun waxaa weeye reer bani israa'iil ayaa la lacnaday nabiyullaahi daawuud iyo nabiyullaahi ciisa ayaa carabkoodii lagu lacnaday maxaa yeele cisyaanka ay la yimaadeen cisyaanka ay la yimaadeen iyo ictidaha iyo xadgudubka ay la yimaadeen ayaana maaragtay yacni lagu lacnaday wey markaasuu rabbi yidhi kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yafcaluun waxa weeye munkar ay yacni ma aynan ahayn dad munkarka iska reebo munkarka iskama ayan reebi jirin ilaa la yidhaahdo reer bani israa'iil markuu qofku munkarkii ou inta ka reebo oo isagoo zinaysanayo u arko yidha war jooji hebelow ilaahay baa xarimay ou ka tago maalin labaad oo u yimaado isagoo wixii samaynayo oo haddana ka reebo maalinka saddexaad maaragtay yacni kama zuulo inuu cunadana la cunaayo waxna la caba isagoo munkarkii mutalabis ku ah ilaa qaarkood waxay yidhahdaan culummadu ka sheegaan inuu yidhaahdo maaragtay haddii uu macsidii meesha ku samaynayo oo jidka uu ka xiro inuu lugtiisa ka wareejiyo war lugtaada ii banne oo meesha maro oo munkarkii uusan ku inkirin ayaa maaragtay uu sameeyaa weeyaan marka alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar haddaynan ummadda u istaagin waa lagu waa lagu halaagsamaa tusaalahana nabiyullaahi moxamed baana siiyey calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari iyo tirmidi imaam axmed xadiidkaas ay warinaa xadiidu nucmaan ibnu bashiir radi allahu canhuma wuxuu nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam tusaale buu sameeyey tusaale wuxuu u sameeyey dadka macruufka reebo iyo kuwaan reebin haddii ay ummaddu macruufka isfarto macruufka kuwa faro oo munkarka dadka ka reebo iyo kuwa macruufka aanan farin munkarkana dadka ka reebin ayuu tusaale nabiyullaahi maxamed u sameeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hadday macruufka faraan oo munkarka reebaan ummaddaasi way badbaadaysaa haddaynan reebin munkarka macruufkana ayan farin waa halaagsamaan waa halaagsamayaan wuxuu yidhi xadiid aad iyo aada u qiimo badan ayuu nabigu yidhi mathalu lqaa'imi fii xuduudi illaahi waalwaaqici fiiha kamathali qowmin istahamuu calaa safiina fasaara bacduhum aclaaha wa bacduhum asfalaha fakana aladiina fii asfaliha ida istaquu min almaa'i maruu calaa man fawqahum faqaaluu low ana kharaqna nasiibana kharqa walam nu'di man fawqana fain akhaduu calaa aydiihim najow wanajow jamiica wain tarakuuhum wamaa araaduu halakuu jamiica wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka xaqa macruufka inuu faro u taagan munkarkana inuu reebo u taagan iyo maaragtay qofka xumida samaynayo waxay la mid yihiin oo dembiga ku dhex jiraahi dad doon laba dabaq leh oo badda dhexdeeda ku sugan qori u tuurtay si ay labada dabaq u kala degaan dad doon ku safraya buu ka dhigay labada dabaq marka doonta ay leedahay ayay u qori riteen markaasaa qolana waxaa usoo baxay kor qolana hoos usoo baxday markaasaa kuwii hoose dabaqa hoose degay baa markay biyo u baahdaan bay kor soo fuulaan dabaqa kore markaasay biyaha kor ka qaataan mar walbaba xaggay tagaan waa soo noqdaan waa maraan waa maraan maalintii dambe hoos dadkii jooga shireen ay yidhaahdeen war dadkaa naga koreeyo maalin baan sii marayna waa ku waa nagu dhibtoodeene sooma fiicnaateen annagaaba biyihii hoos jirnay inaan doontaan hoos inta ka daloolino aan biyaheena hoos ka qaadano soo nooma fiicnaateen markaasay yidhaahdeen haa waa noo fiican tahay marka nebigu wuxuu yidhi haddii qolada kore ay kuwaan doonta inay hoos ka dalooliyaan rabo ay gacantooda qabtaan oy ka joojiyaan u diidaan doonta inay dalooliyaan najow wa najow jamiican kuwa hoose iyo kuwa kore labadaba waa badbaadayaan laakiin haddaynan qaban fain tarakuu wamaa araaduu fain tarakuuhum wamaa araaduu waxay dooneen faraha hadday uga qaadaan doontii hoos ka dalooshadaan waxaad daloolinaysaan daloolihii hadday yidhaahdaan halaku jamiica doontii biyaha hoos kasoo gelayo kuwa hoose kale keliya halaagsami maayaane kuwa sarena waa la halaagsamayaan marka macruufka oo laysfaro munkarka oo dadka laga qabtaa badbaadaa ku jirto dadku way ku badbaadaan haddaanan la iska reebinna doontaas labada qofood labada dabaq leh oo labadii dabaqba ladu la degtay ayay noqonayaan ummaddu waa ku halaagsamayaan weyaan marka waxaad ogtihiin dadka macruufka aan dadka farin munkarkana ka reebin tusaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay fii suurati alacraaf oo noogu sheegay asxaabu sabti nimankii badda ka jilaaban jiray oo yahuudda ahaayee loo diiday maalinka sabtida inay jilaabtaan waa loo diiday markaasay xeelaysteen oo maalinkii yacni maaragtay jimcada ahaa ayay shabaag dhigteen oy meel soo xirteen markaasaa yacni imtixaan ilaahay uu imtixaanayo maalinta sabtidaa ha ugaarsanina baa layihi ha jilaabanina maalinkii sabtida ah markii la gaaro kalluunka wuxuu iska imaanaya xeebta ayuu daadsan yahay markii axad la gaaro kalluunkii badweynta laga raadinaya gudaha banaanka imaan maayo lixda maalmood oo kale la arki maayo kalluunkii markaasay arkeen sabtidiiba in lagu imtixaanaya meeshaan iska dhooban yahay bay yidhaahdeen si aanan sabtida u gaarsan bal maan xeelad samaysano markaasay jimcadii shabaag u dhigteen ay soo xirteen markaas shabaqi kama bixi karo maaragtay maalintii sabtida ahayd waa ku jiraa axaddiiba intay yimaadaanay gurteen maaratay kalluunka yirahdaan anagu ma aanan ugaarsanin maxaa la yidhaha mana aanan jilaabanin maalin sabtiya ma aanan jilaa jilaabanin shabaqana jimcaan u dhiganay sabtina alaabtaana lasoo axadna maalintaana lasoo baxnay bay yidhahdeen tiibo marka yaa ilaahay wuxuu noogu sheegay qolo dadka ka mid ah inay yidhaahdeen war halaga war war ka jooga ay wacdiyeen cadaab ilaahay inuu maaragtay shaygan uu ka ratibmaya u sheegeen qolo kalea marka waxay tiri oo maxaa uga reebaysaan dad ilaahay uu baabi'inayo halaagayo maxay tahay waxa uga reebaysaan ma faraha ka qaadaan yacni iska daayay bay yidhahdeen kuwaan oo kale ilaahay baa halaagayay allah wuxuu noo sheegay qoladii ficilka samaysay oo xeelada samaysay in la halaagay kuwii dadka munkarka ka reebayna in la badbaadiyey oo cuquubadii ilaahay uu ka badbaadiyey kuwii yidhi maxaad uga reebaysaan ma iska daysaanna inuu ilaahay ka aamusay halaagii inay ku darsameen ayay marka culammadu leeyihiin aayaddaas ilaahay wuxuu leeyahay was'alhum can alqaryati alatii kaanat xaadirata albaxr id yacduuna fi sabti id ta'tiihim xiitaanuhum yowma sabtihim shuraca wayowma laa yasbituun laa ta'tiihim kadalika nabluuhum bima kaanuu yafsiquun waid qaalat ummatu minhum lima taciduuna qowman illahu muhlikuhum aw mucadibahum qowman illahu muhlikahum aw mucadibahum cadaaba shadiida qowman illahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaba shadiida qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacalahum yattaquun falamaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can isuu waakhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bima kaanuu yafsiquun falamaa catow camaa nuhuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin aayadahaas weeye marka ilaahay inuu halaagay dadkii maaragtay wuxuu yidhi falamaa nasuu maa dukiruu bihi kuwii hore ilaahay wuu qabtay oo waa halaagay waa tan wuxuu leey falamaa nasuu maa dukiruu bihi markay diideen oy ka tageen wixii lagu waaniyey anjayna aladiina yanhawna can isuu dadka xumida reebayay oo maaragtay ka hara yidhi waanu badbaadinay buu yidhi wa akhadna aladiina dalamuu kuwii ficilka sameeyey dulmigiina waxaanu ku qabanay bicadaabin ba'iisin bimaa kaanuu yafsiquun fisqigii ay la yimaadeen iyo daacadii ilaahay ka baxeen sababteeda ayaanu ku halaagnay oonu ku qabannay weeyaan marka kuwii kalena waa laga aamusay marka waxa lagu badbaado waa alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar ummadda waa ku badbaadaa hadday ummadda ka tagto oo wax macruuf ka faro munkarkana ka reeban la waayo waxa weye ummaddaasi way halaagsamaysaa weeyaan asbaabaha ilaahay ummadaha uu ku halaago waxaa ka mid ah alguluwu fi ddiin diinka oo xadgudub qofka uu ku sameeyo huluwi oo sameeyay huluwigana waxaa la yidhahdaa waa mujaawasat lxaddi baa la yidhahdaa diinka ood soohdintii loogu talagalay aada gudubto baa la yidhahdaa oo dhaafto baa la yidhahdaa waxaa la rabaa diinkani waa diin maaragtay cadli ah waa diin maaragtay maxaa la yidhahdaa wasat ah inuu diinka ku sugnaado baa la rabaa yacni inuu maaragtay ifraad iyo tafriid labadaba inuusan la imaanin baa la rabaa qofka laga doonaya quluwiga marka dadka wuu halaagaayo wuu baabi'iyaa waxaa ka mid a quluwiga maalan waxaa ka mid a shirkiga ka mid ah qofka markuu shirki la yimaado isagoo muslima shirki ou sameeyo ilaahay keyrkii ou baryo axadaan alla ahayn oo u qeyshado qabriga wadaadka ku jira inuu caafimaad iyo owlaad iyo siin karo ou aamino sidaa darteed yacni maarata qurubaad oo u sameeyo oo maarata xoolo u qalo oo tawaafo oo maryo iyo sharad ku xirto oo waa shirkiyaad wey waa alghuluwu fi ddiin diinkoo lagu xadgudbay ka mid tahay waxaa la mid ah yacni maaragtay isagana guluwiga ka mid ihi ummadda ilaahay oo aada maaragtay xaqdarra ku gaalaysiiso dad muslimiina inaad gaalaysiiso oo biduuni xujatin walaa burhaanin min allah adoo ilaahay agtiisa xujo uga haysanin inaad dadka murtadiin tiraahdo inaad tiraahdo cadow ilaahay wey inaad tiraahdo kufaar wey yacni noocaasoo kale dadka aada gaalaysiiso waa alguluwu fi ddiin wey diinkaada ood ku xadgudubta bou noqonaya waxaa la mid a dadka muslimiinta ah oo dhiigooda iyo maalkooda alla uu xarimay inaad dhiigooda daadiso xaqdarra aa ku daadiso yacni xabadaa ku dhufatay ha noqoto dhexdooda aad isku dhex qarxisay ood ummadda baabi'isay ha noqoto dulmi inaad ummadda kullayso dadka muslimiinta ah oo aad dhiigooda daadiso ayadana waa alguluwu fi ddiin maxaa yeele waxaad arkaysaa guluwu fi ddiin ka mid a qof baa asaga isu soo miinaynayo naftiisou dilaya naftaadoo didshana jihaad ma aha wuxuu u arkaya inuu waxaan jihaad yahay oo ilaahay ou diintiisa ugu gargaarayo buu u haystaa baynamaa ou yahay ciqaab weliba khaalidun mukhalladun fiiha abadan naarta uu maaragtay sabab ay ugu noqonayso inuu galo wuxuu u haystaa inuu janno lagu gaarayo kan shirkiga ilaahay keyrkiisa caawa dhan u qeyshanayo wuxuu u haystaa janno iyo ilaahay ridihiisa inuu ku gaarayo kan maaragtay dadka gaalaysiinayo murtadka ku hayo oo dadka muslimiinta waa ridoobeynta ku hayo ilaahay mid diintiisa u gargaarayo ayuu iska dhigaya waxyaalahaasoo idil kan dhiigga muslimka baabi'inaya ama qabyaalad ha ku baabi'iyo ama oo maaragta dadka muslimka dilayo ama ha ku dilo magac diineed iyo jihaad ha ku dilo dad muslimiine waxa weeye wuxuu u haystaa inuu ilaahay ugu dhowaanayo ayuu u haystaa qof muslima marna jihaad ma noqdo dhexdiisa laga dagaalamo muslim lala diriro jihaad ma noqdo dagaalka muslimiinta dhexdooda ahi shareecada waxay u taqaanaa fitna waa laga fogaadaa ma aha jihaad ma aha marka waxaasoo idil waa alguluwu fi ddiin wey waxaa asbaabta culimmada kutubo badan ay ka alifaan alguluwu fi ddiin inuu yahay min asbaabi halaaki lumam ummadaha waxaa halaago baabi'iye inuu ka mid yahay ayay maaragtay wax badan ka sheegaan marka sidaa darteed ummadaha waxaa halaago waa diinkoon ku xadgudubno oo aanan alfiqhu fi ddiin aysan dadku baranin ayaa ka mid ah xadiid imaam annasaa-i fii sunanihi uu ku warinaayo wakadalika alxaakim iyo axmed ba ay warinayaan oo xadiid saxiixa ah wuxuu xadiid ibnu cabaas wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam iyaakum walguluwa fi ddiin idinka iyo xadgudubka diinta aad ku xadgudubtaan baan idin kala digaya iska jira fa inamaa ahlaka man kaana qablakum alguluwu fi ddiin dadka idinka idinka horeeyey waxaa halaagay alguluwu fi ddiin baa halaagay diinka ay ku xadgudbeen ayaa halaagay weeyaan marka waxyaalahaasoo idil walaalayaal waa alguluwu fi ddiin qofka inuu iska ilaaliyo oo uusan ku xadgudbin ayaa la rabaa oo halaaga waxa keenaya qofka uu iska ilaaliyo ummadahaas uusan sabab ugu noqonin halaageeda baa la rabaa ummadduna ay iska ilaalisa baa la dooni waxaa ka mid ah waxyaalaha ummadda ummadaha ilaahay uu ku halaago mukhaalafatu amri nabiyi sala allahu calay wasalam nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam awaamirtiisa oo la khilaafo waxay ka mid tahay waxa dadka halaaga bay ka mid tahay ummadaha waxa lagu baabi'iyo amarka ilaahay amarka rasuulkoo la khilaafo sunnada nebiga haddii aada khilaafto oo bidaca la timaado waxyaalaha dadka halaaga sababay ka mid tahay bidcooyinka meesha ku bataan waxa waye sababka hala sababihii lagu halaagi lahaa ayaa ku farabatay weeyaan maxaa yeelay nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiid imaam albukhaari imaam mimaam imaam albukhaari uu warinay fi saxiixihi xadiidu abi hurayra wuxuu rasuulku yihi kullu ummati yadkhuluuna aljanata ila man aba ummadaydaoo dhan jannaday galayaan ilaa qof diida mooye qiila waman ya'ba yaa rasuula allah yaa diidaya baa lihi rasuulka allow markaasuu yihi man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad aba qofka aniga i ateeco jannadou galaya qofka igu caasiyana waa diiday jannada ilaahay inuu galo jannada inuu galo ilaahay waa uu diiday buu leeyahay jannadii alla inuu galo buu qofka diidaya jannada ilaahay ridihiisa waxaa lagu gaaraa waxa weeye waa taacada nabiylahi maxamed oo la ateeco salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cadaabka iyo maaragtay fitankana wuxuu ka dhashaa mukhaalafada amarka nabiga la khilaafo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maxaa yeele allah fi suurati nuur wuxuu leeyahay falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim ha iska ilaaliyeen dadka nabiyullaahi moxamed amarkiisa khilaafayaahi inay fitno ku dhacdo amase cadaab uu asiibo fitnadu waa shirki wey shirki inuu ku dhaco maxaa yeelay mukhaalafada nabigoo la khilaafaa wax sahlan ma aha weeyaan taas baa ka mid ah iyo cadaab ayay sababaysaa cadaab fi dunya wa cadaab fi laakhira labadaba in lagu cadaabo ayay sabab u noqon kartaa weeyaan xadiid imaamu axmed fi sunan fi ma fi musnadihi oo ku wariyo sheekh naasirna uu tasxiixinayo xadiidu cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala alla alay wasalam nabigeenna wuxuu yidhi bucudtu bisayfi bayna yaday saaca xataa yucbad allahu waxdahu laa shariika lah wajucila risqii taxta dilli rumxi wajucilat adillatu waalsagaaru calaa man khaalafa amri waman tashabaha biqowmin fahuwa minhum yacni wuxuu leeyahay seeftii baa la ila soo diray saacadda qiyaamo ka hor jihaad baa lii amray inaan dadka laa ilaha illa allahu gaarsiinteeda kula dagaalamo xataa yucbad allaha xataa yucbad allahu alla ilaa ilaa allah laga caabudo keligii waxdahu laa shariika lah wa jucila risqii taxta dilli rumxi warankayga hoostay hoostiisana hooskiisana waxaa la yeelay yacni risqiyga baa la yeelay weeyaan jihaadkaasaan ku jira haniimada aan helo ayaanu ku noolaanay wajucilat adillatu waalsagaaru calaa man khaalafa amrii qofka dulli iyo maaragtay maaragtay sagaar wax la yidhaahdo waxaa weeye qofka amarka nabiga khilaafo salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka amarka nabigo la khilaafo dulli baa laga dhaxlaa halaakul uman bay ka mid tahay sagaar iyo dulli iyo ihaano ayaa laga dhaxlaa weeyaan waxaa ka mid ah asbaabta ilaahay ummadaha uu ku halaago waxaa weeye altafaruq waalikhtilaafu fi ddiin ummadaha oo diinka ku kala tago dadkii oo diinta muslimiintii ay iskhilaafaan oo diinka isku khilaafaan oo firqo firqo iyo kooxo kooxo la noqdo oo ilaahay uu reebay ururo in muslimiinta dhexdeeda laga sameeyo waxa dadka ilaahay uu ku halaago oo awooddooda tirtiraa ayuu ka mid yahay weeyaan awooddooda waxa baabi'iya bay ka mid tahay sida allah subxaana wa tacaala uu leeyahy fi suurati alanfaal wa atiicu allaha warasuulah wlaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu in allaha maca asaabiriin alla iyo rasuulkiisa ateeca ha doodina marka haddaad doodaanna aada fashal oo idinku dhaco oo markaa fashashaana fashal yimaadana awooddiina ay baaba'do ay tirtirmato waa taa weeyaan marka waxay keentaa ikhtilaafka alikhtilaafu fi ddiin diinkii lais amre in lagu toosnaado oo ilaahay uu yidhi sharca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa waladii awxaynaa ilayk wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wa muusa wa ciisa an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiih war diinkan ooga hana ku kala tegina la yidhi markay ummadda ku kala tagto waxaa weeyaan awooddoodabaa tegayso markaasay cadowgooda u nuglaanayaan markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaga inta dhexdooda isku sallido marka isbaaba'shaanna cadowgooda oo markaa qabsadaa weeyaan marka tafaruq fi ddiin ummadaha wax lagu halaagay ka mid tahay waana waxaa haddana haysto waad arkaysaan saaxada dadka kusoo haray ee hadda soomaaliya dagaalamayo kulli asmaa diineed bay wada wataan soo maaha kulli magacyo diineed bay wataan inta iskugu soo hartay mid walbaaba magac diineed shicaar islaameed buu wataa haddii shicaar islaama aa wadato ahlu sunna waljamaacaad la baxday xisbul islaamaad la baxday al-shabaab almujaahidiinaad la baxday xukuumadda dadka ahi waa raggii shalay maxaakim islaamiya watay iyo wixii lamid ahi waxa ku dagaalamayaan waa maxay kulli mid kastaaba magac diineed buu ku yimid haddauu magacaa lilaahi kaa yahay dhiigga muslimka kuuma banaanaadeen kuma banaanaadeen inaad dad muslimiina bara kiciso kuma banaanaadeen dad abriyaa inaad sabab u noqoto inaad madaafiic la dhacdo ama dhexdooda isku qarxiso oo dadkooda waxgaradka ahaa aada baabi'iso ummadda wixii wax u noqon lahaa dhexdooda aad ku baabi'iso tiraada jihaad baan ku jiray ilaah aan ugu gargaaraya dad muslimiin oo musalliina dhexdooda intaad isku qarxiso aad tiraahdo cabdiin ilaahay baa ugu gargaaraya kuma banaanaateen marka waxa weeye waa min asbaabi halaaki lumam tafaruqa keenay asalka waa urur ururaysiga iyo kooxa kooxaysiga oo mujtamaca muslimka laga dhex sameeyey ayaa waxaana sababay haddayna koox kooxaysiga ummaddu ka tegin halaagaas baa u dambeynaya weyaan waxaa ka mid ah asbaabta ilaahay ummadaha uu ku halaago ummadda oo ka tagtay iskana dayacday waxaa la yidhaahdaa magacii aljihaadu fii sabiili illah aljihaadu fii sabiili illah ama si xun u adeegsatay taas baa ka mid ah aljihaadu fii sabiili illah waa macluum min almacluumi fi ddiini bidaruura baa la yidhaahdaa waxyaalaha aan la inkiri karin diinka ka mid ah wey nabiyullaahi maxamedna ilaahay la soo diray jihaadka markuu nabi maxamed jihaadayey muxuu ku jihaadi jiray wuxuu u dagaalami jiray yacni oo la faray oo sheegtay akthar min xadiidna uu ku sheegay umirtu an uqaatila almushrikiina xataa yaquuluu laa ilaha ila allah faidaa qaaluuhaa casabuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqiha wa xisaabuhum cala allah waxaa la ifaray inaan la dagaalamo kuwa mushrikiinta ah mushrikiinta muxuu nabiga kula dagaalami jiray waxaa weeye waa raxmatan lahumaa jihaadka loo faray horta ogaada jihaadka ummadda in lagu cadaabo maaha gaaloo gaal mataa iska dilna maaha waxa loo sameeyey jihaadka waxaa loo jeedeeyey laba sababood wey kow dadkan laftiisa qofka mushriga in loo naxariisto inuusan gaalnimo ku dhimanin uusan cadaabka ilaahay ku waarin inaad kala dagaalanto wey adduunka intuu joogo inuu muslim noqdo inaad ku dadaasho waxa loo jideeyey waa taa weeyaan ta labaad oo loo jideeyey waxaa ka mid ihi haddii tawxiidkii iyo diinkii saxda ahaa ummadda inuu gaaro derbi uu kasoo soko maro oo awood ay hortaagto awood ay soo hor istaagto in awooddaas laga zuuliyo oo awoodda meesha laga wareejiyo markaa kabacdina dadku diinka ay maqlaan oo ay gaaraan maqsadka loo jideeyey jihaadku waa taa weeyaan marka nabiyullaahi maxamedna wuxuu yidhi kalimat laa ilaaha illa allah aan kula dagaalamaya dadka hadday laa ilaha illa allahu maxamedun rasuulullah yidhaahdaan casabuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum maalkooda iyo maaragtay naftoodaba iyo dhiigooda waa ay iga ilaaliyeen buu yidhi waa iga ilaaliyeen marka sidaa darteed jihaadka waxaa la rabaa dadki markay ka tageen oo ahaa tijaara maca allah hal adulukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tuminuuna biاllahi warasuulihi watujaahiduuna fi sabiilihi fi sabiili اllahi biamwaalikum anfusikum dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun aayadahaas iyo wax lamid ah ayuu ilaahay subxaanaه wa tacaala leeyahay oo fadliga jihaadka oo aada u tiro badan yahay muslimiintii markay halkaa iska dhigeen ama ay fitankii inta ayaga dhexdooda islaayeen ay jihaad ku sheegeen waxyaalaha ilaahay oo ummadaha ku halaagay ka mid tahay markii adduunkaada aada doorato oo adoo adduun ku jiro yacni maaragtay runtii aada sheegato tiraahda adoo adduunye doon ah jihaad fii sabiilillahi baan ku jiraa waa ilaahay baad ka been sheegtay adigoo adduunye doon ku jiro ama dad muslimiina laynayo haddaad tiraahdo jihaad baan ku jiraa ilaahay jidkiisaan ku jihaadi waa kadib weeyaan markaa adduunka ka doorato adduunye doon iyo kursi doon oo kaa yahay oo jihaadkii mushrikiinta lala jihaadaya aada soo iska jeediso muslim aad ku mashquusho waxa weeyaan waxaa weye ummaddaas ilaahay dulli buu ku sallidaa sida uu abu daawuud warinayo wuxuu leeyahay xadiid ibni cumar radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala alla alay wasalam idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar wa radiitum bizarci wa taraktum aljihaada fi sabiili illah sallata allahu calaykum dullan laa yansicuhu xataa tarjicuu ilaa diinikum yacni wuxuu leeyahay xadiidkaas waa xadiis saxiixa wey haddii aada beeca ribada la yidhaahdo beeculciina waa nooc un maaragtay oo buyuucda muxaramka ka mid ah oo ribada ah haddaad ku adeegataan oo taa wax ku kala gadataan wa akhadtum adnaaba albaqar xoolihiina a iska raacataan oo adduunye doon aad noqotaan wa radiitum bizarci tijaaradiinii iyo beerihiina aad ku mashquushaan wa taraktum aljihaada fii sabiili illah wa taraktum aljihaad jihaadka ilaah yacni maaragtay allah jidkiisa oo dadka tawxiidka loogu yeerayo aad ka tagtaan salata allahu calaykum dulla allah dulli buu idinku sallidayaa xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa diinkiina aada usoo noqotaan oo diinkiina uu ka mid yahay jihaadkii oo jihaadu dacwa ah oo khayrka dadka la gaarsiiyo yacni maaragtay oo yani ummadda tawxiidka loogu yeero kaa weeyaan marka asbaabta ummadaha lagu halaago aada iyo aad ayay u tiro badan tahay wax meeshan runtii aan kusoo xasrin karana ma aha kelimad iyo kelimateyn keliya wax lagu dhammayn kara ma aha marka wax alla wixii ummadda yacni in halaageeda sabab u noqonayo waa inaan kulligeen ka wada harnaa wax alla wixii ummadaha ilaahay uu ku halaagay oo nusuusta inoo sheegtay min alkitaabi waasunna inaynu ka wada fogaano si aan annagana u badbaadno mujtamacaynana uu u badbaado weeyaan hada wabilahi towfiiq sala allah waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbi waslem